marar la hubo oo xaqiiq ah mar walba ka dhegayso idaacadda star f m codka gobolka waqooyi bari
kulan wacan dhegaystayaal qodobada warka duhur aad ku dhegaysan doontaan waxaa ka mid ah madaxweynaha dalka oo ku baaqi in aan la carqadadeyn howlaha gargaarka ee suudaan waxaad kalood maqli doontaan kulan xal loogu raadinayo colaadda suudaan oo bisha sideedaad lagu qaban doono caasimadda nairobi wararka soomaaliyana waxaad ku maqli doontaan baarlamaanka puntland oo meelmeriyey wax ka beddelka dastuurka xilli garowe uu dagaal ka socdo caalamkana dhegaystayaal waxaad ku maqli doontaan lix qof oo lagu dilay weerar ka dhacay dalka ecuador waa talaado taariikhduna ay ku beegan tahay labaatanka bisha lixaadi juun sanadkan uu yahay labada kun iyo saddex iyo labaatanka halka bisha islaamka ay sugan tahay labada bisha dulxija ama bisha carafo ee sanadka kun afar boqol afartan iyo afar ee hijiriga kusoo dhawaada qodobadaasi kuwo kaloo faahfaahsan madaxweynaha dalka william ruuto ayaa dhinacyada ku dagaalamaya wadanka suudaan ugu baaqay in hay-adaha bixiya gargaarka bini-aadinimo u ogolaadaan inay si madax bannaan uga howlgalaan gudaha dalkaasi iyagoo aan la carqaladeyn hogaamiyaha dalka ayaa xusay in hay-adaha ay ku dadaalayaan in la khafiifiyo culayska soo gaaray shacabka ee ka dhashay isku dhacyada sidaasi ogeedna la doonayay in adeegyadooda ay fidiyaan anirahde in adeegyadooda ay fidiyaan hakad la-aan arrintan ayuu madaxweynaha dalka william ruuto ka hadlay xil uu la kulmay madaxa hay-adda qaramada midoobey u qaabilsan arrimaha qaxootiga u n c r philipi grandi oo warbixin siinayay xaaladaha biniaadinimo iyo dhibaatada qaxootinimo ee gudaha suudaan william ruuto ayaa sidoo kale madaxda hogaamiyeyaasha afarta waddan ee igaad u xil saartay xalinta dagaalka suudaan ayaana ka mid ah madaxweynaha dalka mister gandi ayaa madaxweynaha dalka u sheegay in xaaladda suudaan ay kasii dartay oo la filayay in tirada dadka qaxootiga ee ka cararaya isku dhacyada ka taagan waddankaasi ee gaarta laba milyan oo qof waxa uu walaac ka muujiyey tirada sarreysa ee dadka ku sugan xuduudda suudaan ay la leedahay wadamada jaad iyo masar grandi ayaa xusay in arrinta ugu weyn ee walaaca ku haysa ay tahay in aan la qadirin shaqaalaha gargaarka sidoo kalena la burburiyey xafiiskii hay-adda u n c r ee magaalada khartuum ee caasimadda dalka suudaan mister grandi ayaa madaxweynaha dalka william ruuto ku wargeliyey in hay-adda uu hogaamiyo ay dhaqaale heshay maadaama ay shalay aruuriyeen lacag dhan waa hal dhibic shan bilyan oo dollar u n c r ayaa u baahan ilaa saddex bilyan oo shilin si ay u adeegsato howlaha gargaarka ee suudaan madaxweynaha dalka william ruuto ayaa soo dhoweeyey lacagaha loo aruuriyey hay-addan wuxuuna dhanka kale xogayaha guud ee qaramada midoobey antonio guteres uga mahadceliyey hogaamintiisa wanaagsan waxa uu qorshuu yahay in bisha sideedaad ee sanadkan magaalada nairobi lagu qabto wadahadallada nabadeed ee la doonayo in lagu soo afjaro colaadda ka taagan waddanka suudaan wadahadalladan oo uu qaban doono urugoboleedka igad ayaa waxaa hogaaminaysa dowladda kenya wasiiradda arrimaha dibadda ee afar ka mid ah dalalka ka tirsan igad oo uu horkacaya wasiirka arrimaha dibadda ee kenya dor alfred mutua ayaa ku heshiiyey xilliga ee wadahadallada nabadeed bilaaban doonaan ama ay qabsoomayaan wadamada kale ah ama wadamada kale ee geedisocodkan qeybta ka ah ayaa waxay kaliyihiin etoobiya jabuuti iyo suudaanta koonfureed weli dhegeystayaal qeybta wararka kenya ayaynu ku guda jirnaa ku-xigeenka madaxweynaha dalka rigaadi gachagua ayaa sheegay in loo baahan yahay in warbaahinta fursad loo siiyo inay shacabka wargeliso waxa uu gachagua wasiirka wasaaradda ganacsiga ee dalka moses kuuriya ku taageeray eedeyn uu u jeediyey qaar ka mid ah warbaahinta maxalliga oo uu ku tilmaamay kuwo garab siinaya mucaaradka gajagwa ayaa carabka ku adkeeyey in mararka qaar ay warbaahintu raadiso dulduleelada ka dhex jira dowladda oo aynan soo bandhigin horumarka hase haatee waxauu wasiirka ganacsiga oga soo horjeestay in tallaabada laga qaaday hay-addii dowladeed ee xayeysiin u sameysa warbaahinta nation hogaamiyaha labaad ee dalka ayaa ku celceliyey inay lagama marmaan tahay in saxaafadda la siiyo madax bannaanida dastuuriga oo ay ku shaqayso balse ayna marnabo ka gaabin ama marnaba aysan ka gaabin doonin inay dhaliilaan marka ay wax tabanayaan dowladda dhexe waa siduu hadalka u dhigay ku-xigeenka madaxweynaha dalka rigaadi gajagwa weli dhegeystayaal qeybta wararka kenya ayaynu ku guda jirnaa xildhibaanada golaha qaran ee xeerdejinta ayaa maanta markii saddexaad aqrin doona hindi soomaaliyadeedka finance bill ee labada kun iyo saddex iyo labaatanka toddobaadkii hore ayay ahayd markii uu baarlamaanka qorshahan maaliyadda ee dowladda u codeeyey waxaana kasoo horjeestay ilaa siddeetan iyo kow mudanayaal oo taabacsan isbahaysiga mucaaradka azimiyo tani ayaa imaanaysa iyadoo mucaaradka azimiyo uu wacad ku maray in haddii hindisaha uu melmaro ay dhigi doonaan dibadbaxyo qaran maamulka isgaarsiinta ee dalka ee communication authority ayaa sheegay inuu baaritaan ku hayo dhammaan leemanka la geliyo teleefoonada gacanta ee lagu diiwaangeliyey magaca baadariga kaniisadda good news international ee ismaamulka kalifi pawl mackenzi waxaa arrinkan shaaca ka qaaday agaasimaha guud ee maamulka isgaarsiinta ee dalka ezra chiloba oo kasoo hormuuqday guddiga aqalka sare u xilsaaray baaritaanada meydadka lagu arkay keynta shakahoola ee dowla deegaanka kalifi jiloba ayaa xusiyey inay eegayaan ilaa afar ka mid ah leemanka safaricom iyo laba ay leedahay shirkadda isgaarsiinta ee telecom oo uu isticmaalaa baadariga sidoo kale madaxa guddiga c a ayaa xusiyey inay hayaan macluumaad makenzi lala xiriirinaya leeman kale oo ah kuwa airtel inkastoo aan arrinkan faahfaahin dheeraad ah laga haynin waxa uu intaasi ku daray in dadka taabacsan baadiriga wuxuu intaasi ku daray in dadka taabacsan baadariga ay lacaga usoo diri jireen leemanka hadda la baarayo maamulka qaran ee gaadiidkii badqabka dhanka wadooyinka ee n t a c ayaa bilaabay in mar kale si qasab ah ay tijaabo maraan wadayaasha baabuurta dadweynaha iyo kuwa xamuulka qaada n t a c ayaa bayaan ku sheegtay in tijaabada saddexdii sanaba mar la samayn doono ka hor intuunan wadaha cusboonaysiinin laysinkiisa tallaabadan ayaa qeyb ka ah dadaalada lagu yareynayo shilalka ka dhaca gudaha waddanka
siddeetan iyo sagaal dhibic shan star f m galgaduud
baarlamaanka maamul goboleedka soomaaliyeed ee puntland ayaa maanta fadhi ka yeeshay wax ka beddelka dastuurka puntland ayaa dood dheer kadib waxay isku raaceen soddon iyo afar mudane arrinta lasoo gudbiyey ee wax ka beddelka dastuurka fadhiga waxaa soo xaadiray soddon iyo shan mudana taasoo ka dhigan in hal xildhibaan uu ka aamusay wax kabeddelka dastuurka ayay ahayd soo jeedin ka timid guddiga gaarka ee falanqeynta wax kabeddelka dastuurka maamulkaasi tilaabadan ayaa imaanaysa xilli xiisad ay ka taagan tahay magaalada garowe taasoo ka dhalatay isla hawshan ee la xiriirta wax kabeddelka dastuurka waxay wararku intaasi ku darayaan in la maqlayo dhawaaqa rasaasta oo maanta dagaalu halkaasi ka qarxay rasaasta la maqlaya ayaa u dhexaysa ciidamada maamulka puntland iyo kuwa mucaaradka oo maalmihii lasoo dhaafay isku horfadhiyey qeybo ka mid ah magaaladaasi dagaalka ayaa lasoo sheegayaa inuu ka bilowday xaafado ay ka mid yihiin kowda agost baarlamaanka ilaa jidka soddonka ee magaalada garoobe ee bartamaha magaaladaasi waxaa jirta cabsi aada u weyn oo dadka deegaanka soo food saartay sidoo kale fadhiga baarlamaanka puntland ayaa hadda furmay iyadoo sidii horeo la shaaciya jandhuhu yahay dhegeysiga anirahde waxaa dabcan go-aan ayaa laga soo saaray islamarkaana waxaa taageeray soddon iyo afar ka mid ah soddon iyo shan xildhibaan oo halkaasi ku sugnaay dhanka kale madaxweynaha dalka soomaaliya xasan sheekh maxamuud ayaa ka hadlay xiisadda ka taagan magaalada garoobe isagoona sheegay inaysan raali ka ahayn in dadka reer puntland ee isdilaan oo uu nidaamka dumo waxuu madaxda maamulkaasi ugu baaqay inaysan ka tallaabsan dadka iyo rabitaankooda madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud oo arrintan ka hadlay ayaa waxaa hadaladiisii ka mid ah
deegaanka la yidhaahdo puntland waa deegaan soomaaliyeed hadda ka horna waa ka hadlay dad macno badan dowladda macno u leh taariikh fog oo maxaanku idhahda dowladnimo leh yaa degan waxaan rabaa inaan sheego raalli kama ihin dadkaas in uu nidaamka ka dumo iyo inay isdilaan intaba raalli kama ihin laakiin ifafaalayaasha muuqda waddadaa aan soo marno sheegaya mugaan barbar dhigno ifafaalayaal fiican ma aha madaxda puntland waxaan leenahay dadka iyo rabitaankooda tixgeliya ha ka tallaabsanina kama tillaabsan kartiine aad iyo aad ugu dheganuglaada oo dhegaysta meel dhaqan leh oo dhaqankeedu xooggan yahay oo siyaasiyiin maahir ah oo caam oo dalka laga yaqaano leh waaye siyaasiyiinta ha la dhegaysto odayaasha dhaqanka ha la dhegaysto kabacdi maamulka iyo dowladnimadu siday u adkaanayaan ha la yeelo ka tala bixi maayaan waa hubaa kuna talin maayaan odayaasha dhaqanka degaankaas joogahay wax dowladda puntland duminaayo ma ku talinayaan nimanka siyaasiyiinta ah ee degaankaa ka soo jeeda ee degaankaa madax ka noqday dalkana madax ka noqday soomaali oo dhan madax ka noqdayna niman garan waaya ma aha waxa dadka dan u ah iyaguna laga rajayn maayo inay tala xun ay ka soo baxdo ama afkooda ay ka yeerto laakiin maamulka waxaan leenahay u dhaganuglaada dadka dhegaysta waxgaradka indheergaradka dhegaysta dad fiican mas-uuliyadda yaqaano xikmad dowladnimo leh ayaa degaankaa ku nool ee hala dhegaystaan leenahay hadday yihiin odayaal dhaqan iyo hadday yihiin siyaasiyiin intaba odayaasha dhaqanka siyaasiyiinta iyo shacabka reer puntlandna waxaan leeyahay labaatan iyo afar sano wakhti dhow ma ah maanta meesha aad joogtaan afar iyo labaatan sano ayaad ku soo gaarteen laakiin waxaa suurtagal ah afar iyo labaatan maalmood ka yar inaad ku dumisaan wixii afar iyo labaatanka sana la soo dhisayay oo maalin walba meel marayay dimuqraadiyeynta iyo talada wanaagsan way fiican tahay laakiin waa in laysla fahmaa oo la isla qaataa puntland markii ugu horreysay oo doorashada qof iyo coda laga abaabulo maanta ma aha horaa looga soo abaabulay oo laysugu dayey mid aanay dadka fahamsanayn ama raalli ka ahayn in la mariyo waana la mari waayey hadda ka hor haddana ma maraysa dadka haddaanay raalli ka ahayn yaan dadka reer puntland dhibaata gaarin magac iyo sharaf iyo haybaday leeyihiin yaanay ka dhimanin oo haybaddu ka dhumin oo dad aan muxuu ah waxba garanna isdilayo aanay u ekaanin siyaasiyiintaan leeha ka jooga ha yeelinina maamulkaan leeha talada haya maanta ka jooga ha yeelinina odayaasha dhaqanka siyaasiyiinta leeh waxa maslaxadda ummadda ah ka taliya weligiinba waad ka soo tali jirteen sidoo kale qaar ka mid ah shacabka garoowe ayaa ka hadlay dagaalka ka socda magaaladaasi waxa ay sheegeen inay doonayaan nabad iyo xasilooni
ilaahay nabad baanu weydiisanay ilaahay iidankii ilaahay ciidankii ragga qoryaha isu haysta oo hubka isu haysta ilaahay ha isu maslaxo nabad baanu u soo guuta baxanay nabad baanu rabnaa bele ma doonayno dagaal sokeeyo dooni mayno dalka iibsada dooni mayno kan doolarka soo qaato dalka iibsanaya dooni mayno ilaahay ha naga xakameeyo laba magaalo isa saaran baanu nahay umma tiro badan baa magaalada joogta waa lagu soo guuta baxay kumaankum baa ku soo hoyda oo jooga barakac ma rabno ilaahu hana barakicin rabbiyo bogooda burcad allaha isu mariyo ragga xabadaha isu haysta dowladda alla kor yeelo kuwa kale oo ma garanaysa ka soo hor jeedana ilaahay xaqa ha fahansiiyo nabad ilaahay ha isugu soo dabaalo bogooda burcad allaha isu mariyo ilaahay waa u ducaynaynaaye waa nala ka ducaysan jiraya bogooda burcad allaha isu mariyo ilaahay ciidankii allaha isu soo dabaalo ilaahay ciidankii nabad baanu u soo baxnay nabad baanu u soo bannaan baxnay intayadaasu intii wadda ahayd waa xihan tahay dadkii saaka adeegyadii ma soo doonan dadkii qudaaradii waa dayacan yihiin gaajaa haysa adeegya adeegyadii oo dhammi waa xihan yihiin suuqi waa xihan yahay adduunkii qan baa laga dhigay waxa weeye laba ninoo laba dhinac ka kasoo kala jeeda weeye amuurtaas oo dhan nin kasta dhantiisuu maruqsanaya ilaahay ciidankii ilaahay ha isu soo jeediyo bismillahi raxmaan raxiim magacaygu waa maxamed cabdicasiis faarax ee ku nool garowe xaaladda garowe niw saakay xaalad adag baa garowe ka jidha runtii wax fiican ma aha marka waxaan ugu baaqayaa dadkan isku haysta qoryaha isla hortaagan oo xagga xukuumadda iyo xagga qolyahan mucaadka sheeganaya runtii waxa garowe maanta ka jira wax ku fiican ma xaqiiqiyan wax nidaam dowladeed iyo nidaam caasimadeed ka fog weeye waxaan jeclaan lahaa in lagu noqdo wixii maslaxad geli kara in dadka loo tiro qof waliba mas-uuliyad baa ka saaran madaxweynaha dalka mas-uuliyad baa ka saaran marka waxaan ugu baaqayaa wiilashaan mucaaradka sheeganaya oo afarta wiiloo ilma adeerta inay dalka u turaanin garowe dhibaatadii laga shaqeeyaa la ogyahay doorashadii baa laga reebay haddana maanta xaaladeeda waa la ogyahay isimada iyo waxgaradka iyo culimmada ku nool garowe ama gaar ahaan puntland in dadkan gacmaha la qabto in dhibaatada magaalada ka jidha wax laga qabtaan ugu baaqaya maanta garow meesha ay taagan tahay runtii waa meelaan fiicnayn weye xaqiiqiyan waa meelaan fiicnayn weeye shiddo haddeer ka dhacayso xabad ka dhacaysa ma jidho waxaan arkaya khadka dad soo dhigaya xabad baa ka socota iyo keer iyo laakiin wax xabadoo haddeer ka socotaa ma jidho laakiin wax xabad u eg baa ka socota saansaan colaadeed baa muuqata hoolkii baarlamaankaa xidhan barxaddii baa xidhan dadkii masaakiinta ahaa oo shacabka ahaa meelahay caafimaadka u aadi jireen baa xidhan waxaan ugu baaqayaa in ilaahay laga boqo waxaa lagu jira to- ee, bilihii xur- xurmada badnaa tobankii beri oo khayr baa lagu jira marka in ilaahay laga boqo in ilaahay loo noqdo intaasaan ugu baaqayaa xukuumadda waxaan leeyahay mas-uuliyadda ugu weyn ilaahay hortiisna idinkaa la hortegaya adduunna idinkaa laydinkala xisaabtamaya nimankaan odayaasha iyo afarta anigu caayimayo waxna ka sheegi mayo laakiin waxaan dhihi lahaa da- war dalka isbaarada ka qaada war dalku afartiinna wiil idinma afduunaan karo weliba reer garowa waxaan leeyahay war dadkaan afartan wiil aynu iska qabanno war aynu u sheegno ehelkeen weeye war walaalayaalow sida naga daaya aynu dhahno aan haatan mawliid ka codsado inuu soo koobo akhbaaraadka caalamka mahadsanid maxamed axmed booliska dalka ekuado ee wakaaladda wararka ee a f b u sheegay in lix qof ay dhinteen halka sideed kalena la dhaawacay kadib markii weerar burcadnimo laga fuliyey magaalada guayaqiil toogasha wadareedan ayaa ah midii labaad ee bishan gudaheeda laga soo tabiyey magaaladaasi ilaa ay hadda ma jirta cid falkan loo xiray waxaa magaalada guayaqiil in muddo ah ku dagaalamaya kooxo burcada oo isku- iska soo horjeeda oo la rumaysan yahay inay isku haystaan ka ganacsiga maandooriyaha iyo xarumaha asluubta ee dalkaasi in ka badan afar boqol iyo labaatan qof oo maxaabiista ayaa isku dhacyadana lagu dilay tan iyo bishii labaad ee sanadkii labada kun koob iyo labaatankii waxaa dunida maanta laga xusayaa maalinta adduunka ee qaxootiga ah dhammaadkii sanadkii hore ee labada kun laba iyo labaatankii qaxootiga ee kun- ee guud ahaan caalamka ayaa lagu sheegay soddon iyo shan dhibic saddex milyan oo qof hay-adda qaramada midoobey u qaabilsan arrimaha qaxootiga u n h c r ayaa tiradan ku sheegtay koror ah ugu yaraan sideed milyan marka loo barbardhigo sanadkii kasii horreeyay labada kun koob iyo labaatankii in ka badan boqolkiiba konton iyo labo ee qaxootiga caalamka waxay kasoo jeedaan saddex dalal oo kale ah suuriya oo tiradoodu ay dhan tahay lix dhibic shan milyan ukrain waa shan dhibic toddoba milyan iyo afghanistan oo tiradan ay tahay shan dhibic toddoba milyan oo qof tirada qaxootiga ayaa tobankii sano ee lasoo dhaafay in ka badan laba jibaar noqotay maadaama ay sanadkii labada kun iyo kow iyo tobankii tiradan ay ahayd shan iyo toban milyan oo qof wixii qodobkaasi kusoo kordhana dib ayaad kala socon doontaan dhankaasi iyo falastiin haddii aan eegno waxaa lagu soo warramayaa in qofkii lixaad ee dhalasha ahna ka soo jeeda falastiin uu geeriyooday kadib markii howlgallo militari ay ciidamada israa'iil ay shalay ka fuliyeen xero qaxooti oo ku taala magaalada jeniin ee daanta galbeed ee dalkaasi shalay tirada dhimashada waxa ay ahayd shan qof waxaana dhintay qofkii lixaad sida ay wararku sheegayaan in ka badan sagaashan qof oo kale ayaana dhaawacmay qofka lixaad ee u geeriyooday dhaawacyadii shalay soo gaaray oo saaka geeriyooday ayaa magaciisa lagu sheegay amjaad ariif oo ay da'diisu tahay afartan iyo sideed sano sida laga soo xigtay wasaaradda caafimaadka ee falastiin aan dib idinkugu celiyo maxamed axmed
haatan fariinta wacyigelinta ee korona haddii aad cudurka covid naineteen iskaga shakiso dadka kale ha dhexgelin ee gurigaaga ku ekow adigoo ku dadaalayo inaad daryeel caafimaad hesho fariintan waxaa kuu soo gudbisay star f m codka gobolka waqooyi bari